بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab byع الفضة bالdhب وbyع الdhب bالفضة fidada in la iibiyo oo dahb lagu iibiyo dahabka in la iibiyo oo fido lagu iibiyo beeca xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu الnasaa-iyu wafii ma qara'a calayna axmed bnu maniicin qaala wuxuu yihi xadahanaa cabaad bnu اlcawaam marka xadiid samaac uu ku qaatay waayo oo sheekhi baaba afkiisa ka aqrinaya ayb wuxuu yihi xadaثna cbaad بن الcawam qala xadaثna yaحya بن abi isxaaqa wahuwa اlbصriy الxadramiy الnaxwiyu صaduq rubama akhطأ xadiiثhu fi اlkutb الsitة qala xadaثna cabdالرaحman بn abi bakrata عan abihi abu bakr nufayc bn الxariث qala nahaa rasuulu الlahi sl اه l slm nebigu wuxuu reebay can byc الfidaة bاlfiضة fida in fido lagu gado wadahabi bidahabi dahab in dahab lagu gado ilaa sawaءan bisawaa xaal ay isku mid yihiin maahan wa amaranaa wuxuuna amray an nabtaaca dahaba dahabkii inaan kusoo gadanno bilfidati fido dahabaan soo gadanaynaa fidadii aan iska bixinaynaa kayfa shi'naa sidii aan doonno saan doonno marka maxay tahay waa la kala badi karaa maadaama ay laba jinsi ay yihiin waalfidata inaan ku gadanno kusoo gadanno bidahabi dahab kayfa shi'naa sidii aan doonno laakiin riwaaya waxay ku qeydaysaa idaa kaana yaddan biyaddin haddii hoo iyo hoo ay tahay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu yaxya bni moxamed bni kahiirin alxaraaniyu huwa laqabuhu lu-lu ayaa lagu naanaysaa hiqatun saaxibu xadiid qala xadaثna abu tawbata wahuwa arabic bnu nafic alxalabiyu abu tawbata alxalabi qala xadaثna mucaawiyaة bnu salaami can yaxya bni abi kahiiri can cabdالraxman bni abi bakrata can abihi qaala nahaanaa rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslm nebigu wuxuu naga reebay an nabiica alfidaةa bاlfida fida inaan fido ku gadno ilaa caynan bicaynin cayn iyo cayn iyadoo ah sawaan bisawa jin ay yihiin ayb walaa nabiica dahaba bidahabi ilaa caynan bicaynin sawaan bisawa yacni cayn cayn lamida sawaan bisawa xagga wasnigana iskaga mid ay ka yihiin qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi tabaayacu dahaba bilfida dahabka fido ku gata kayfa shi'tum sidaad doontaan walfidata bidahabi ku gata kayfa shi'tum wbihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa sufyaanu can cubayd illaahi bni abi yaziida wahuwa almakiyu hiqat kahiiru اlxadiid anahu samica bna cabaasin yaquulu ibnu cabaas buu maqlay oo dhahayo xadaanii usaamatu bnu zaydi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaala nebigu wuxuu yihi laa riba ilaa fi اnasii'a riba ma jirto ilaa inay madal tahay maane nasii'a deyn ribadaa laba nooca marka sharciga riba nasii'a iyo ribalfadli riba nasii'a waa midda qur-aanku uu ka hadlay waxaa kaloo la yidhaha ribaljaahiliyana waa la yidhaha ribadii jaahiliyada oo jaahiliyadaa waxay samey jireen marka uu qof deyn uu siiyo oo uu maal iyo lacag iyo uu amaahiyo ama uu wax ka deynsado cuntay wax lamida lacagtii waqtigeeda markii la gaaro waqtulmuqaadaa waqtigii layska gudan lahaa markii la gaaro ayuu wuxuu leeyahay ayacni aturbi aturaabi am ataqdii am turaabi ma gudaysaa deyntii ma iska bixinay mase riba ayaan gelaynaayo waa iigu daraysaa ma gudaysaayo waxaygii ma isaynaysaa mase waad ribaynaysaayoo ribaad iigu daraysaa waqtigaas zaa'idka ah marka haddii uunan haysanin ribadou ogolaa jiray ribadaas marka waxay keenaysay marka waxaa isku miisaaman marka lacagta interestka ah oo dheeraadka ah iyo waqtiga ta'jiilka ta'jiilka ou sameynayo muqaabil wuxuu uga dhigaa lacagtii lacagtan uu siyaadada ku qaadanayo qolooyinkan hadda dhaqaaleyahanada ahna waxay sameeyaan waxay isku xisaabaan inflation rateka lacagtii maalan nin baa waxbay qof amaahinayaan bangiga cidba wax amaahinaa maalan toban sano kabacdia amaahdaas ay gaaraysaa gudideeda waxay leeyihiin marka toban sano kabacdi lacagtu sidaan ma ahaanayso waxaa la qiyaasaa marka raideka inflationka lacagtan hadday dhacdo lacalla ile maanta wuxuu gooyo dollarku toban sano kadib ma goy doonee waxaase intay xisaabaanay waxay leeyihiin aniga hadhow lacagteyda dhibaan waxaaba laga yaabaa haddaan toban sano iska sugto intii horena aan qaato anay dhib ii tahay uu leeyahay sababtoo ah lacagtaani maba lacagtii baa qiimo beelayso markaase waxay ku leeyihiin raideka interest-kana wuxuu ku dhisan yahay inflation raidekaas marmar laakiin hadde ajal yacni wax aan la aqooninba say noqon doonaan in lacag la yaqaano oo go-an lagu muqaabaleeyo laga hor keeno ayaaba jowr iyo iyo qalad ah ribadaas marka riba nasii'a la dhihi jiray ama riba aljaahiliya loo yaqaanay ribada noocaasa qur-aankaa ka hadlay waa midda oo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ribalfadli iyada waxaa la yidhaahdaa sunnadaa ka hadashay ribalfadli qur-aanka kuma jirto oo waa midaan sarifka waxii aan sheegayo lixdii sinfi oo ribowiyaadka iyo wixii looga qiyaas qaatay iyo axkaamteedii ku soconaysay meeshaa marka sarifka ribada ka timaado riba nasii'a maahane waa riba alfadli cabdullaahi binu cabaas baa marka isaga wuxuu qabi jiray ribalfadliga isaga ma arki jirin ayb oo ribalfadliga isaga ma uunan qabin ribana wuxuu dhihi jiray laa riba ilaa fi nasii'a riba ma jirto ilaa midda nasii'ada maahane ayuu dhihi jiray xadiidkan usaamo ayuuna ka fahmayoo siiqada uu ku yimid baa waxay tahay xasri laa ribaa riba maba jirtaba ilaa fi nasii'ati bay ku jirtaa xasriguna marka macnihiisu wuxuu yahay wixii aan nasii'o ahayn riba ma noqonayaan walidaalika sarifka iyo isaga waa iska banay jiray ribadan marka axaadiidtan ay ka hadashay hadda markii dambe laakiin waa kasoo laabtayaa la yidhi oo axaadiidtan marku maqlay ibnu cabaas wuxuu usoo noqday sida jaadada ah marka khilaafkii ibnu cabaas waa dhammaaday isagii baaba kasoo noqday wuuna keeni doonaa isaga iyo abu saciid munaaqashadii dhex martay marka hadda xadiidkan meeshaan wuxuu usoo dhexgeliyay alimaamu nnasaa-i sawaan bisawaa'da xadiidkii hore sheegay ayaa madhab min almadaahib baa marka xadiidkan usaamo isagoo qaadanayo ayaa yacnii keliya wuxuu shardin jiray ibnu cabaas hoo iyo hoo in laysdhaho bis haddii hoo iyo hoo laysdhahayo in la kala badiyo tafaadulka dhib uma arkaynin hal jinsi waayo de dahab iyo dahab fido iyo fido dhib uma uunan arkaynin marka xadiidkan daahirkiisa marka wuxuu u eg yahay markii wax la kala gadanayo shuruudii marka ama taqaabudkii iyo tasaawigii iyo meesha inay oolaadaan qasab inaynan ahayn oo ilaa riba dhanba wuxuu ka dhigayba nasii'adii mar haddaanay nasii'a yani aynan jirin riba ma jirto kalau ka dhiga wabihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciidi qaala xadaanaa sufyaanu can camri can abi saalixin huwa samaan anahu samica abaa saciidin اlkhudriya yaquulu qultu libni cabaasin baa waxaan ku yidhi ara-ayta bal ii sheeg hada aladii taquulu kan aada leedahay ashay-an wajadtahu fii kitaabi illaahi ma waxaad kitaabkii ilaahay ka heshay miya caza wajalla ow shay-an samictahu min rasuuli illahi sal ll ly slam amase waa waxaad nebiga ka maqashay yani masaladan aada fadwoonayso ribalfadli ma jirta aa leedahay ka waran qaala wuxuu yidhi maa wajadtuhu fii kitaabi illahi kitaabka alla kama helin walaa samictuhu min rasuuli illahi sal ly slam anigana nebiga kama maqlin walaakina usaamata bna zaydin ahbaranii usaama wuxuu ii sheegay ana rasuula allahi sal ly slama qaala inama ariba fi nasii'a marka waa wax uu ka fahmay xadiidkii usaama uu ka fahmay waayo maahane nebiga isaga wax gaara kama maqlin wbihi qala akhbarana ibrahim bn اlxasan qala xadaثna xajaaج bn mxamed can ibni jurayji can caطaءi can ibni cabaasi qala akhbaranii usaamaة bnu zaydi anahu samica rasuula اlahi sal slm yaqulu laa riba ila fi الnasiئة wbihi qala akhbaranii axmed bnu yaxya can abi nucaymi alfadl bnu dukayn qala xadaثna xamaad bnu salamta can simak bni xarbin can saciid bni jubayri can ibni cumara qaala kuntu waxaan ahaa abiicu libila geel ayaan iibin jiray bilbaqiici baan ku iibin jiray abiicu bidanaaniiri danaaniir baan ku gedi jiray wa aakhudu daraahima beddelkeedana daraahimaan qaada jiray yani geel baan suuqa geynayaa danaaniiru iigu fadhiyaa aan qiimiha aan ku gadaayo waa danaaniir laakiin dadka qaar danaaniirtii ma haystaan daraahimaan uga qaada jiray marka danaaniirtiyaa la bedelaa maxaa loo bedelaa daraahim fiirso marka meeshaas beecuna laba siba waa ku dhacdaa daraahimtii hadda waa tanaa cayntan oo daraahima ayaan kaaga gatay danaaniirtaadii oo kugu qiimaysnaa geelan waa suuragal waxaa kaloo dhici karto inuu intuu ka qaato deyn ahaan uga qaato geelii qarashkii geelaas ayaa lagu leeyahay soo maaha hadhow markuu deynta inuu iska bixiyo rabo geelan meequu joogaa intaasoo diinaar ee diinaar ma haye dirham ka dhigo hoo daraahimti markaas masalada marka uu su-aalayo taas waa adoo marka shay adoo deyn qabo oo deyn ku qabo lacag nooceed lacagtaas nooc aan ahayn maku deyn bixi kartaa faqultu marka wuxuu yidhi waaakudu daraahiman qaadanaya faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fii beyti xafsata isagoo ku sugan faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii uriidu waxaan rabaa an as'alaka inaan ku su-aalo inii abiicu libila bilbaqiici baan ku gadaa fa abiicu bidanaaniiri baan ku iibiyaa wa aakhudu daraahima bedelkeedana daraahimaan qaataa qaala wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma laha an ta'khudahaa inaad ku qaadato bisicri yowmihaa maalinteedaas sicirkeeda yani maalinta goorma waayo waa maalinta la kala gudsanayo sicirka maalintaas daraahimta iyo danaaniirta ay isu joogaan inaad ku qaadato dhib ma laha meeshaas marka waajib miya marka sidaas in badanoo culummada ka mida waxay leeyiin waajib maaha wixii laysku afgarto shayga waajibka kan waayo maa lam tafar maa lam tafaraqaa haddaydnan kala tegin wa baynakumaa shay-un iyadoo waxuu idinka dhexeeyo hadda meeshaa laba shay baa jirta ogow ninkan inuu deyn baxuu rabaa danaaniiraa lagu leeyahay deyntiibu waa deyn baxaa daraahimuu ku deyn baxaa markaas uu deyn baxaayo muxuu dhahaa wuxuu leeyahay marka danaaniirtaadii daraahim u bedelo danaaniirta marka daraahim in loo bedelo sicirka maalintaas la joogo ayuu nebigu u sheegay in lagu xisaabtamo ilaa waxaan waa dhici karaan waa kordhi karaan soo maha maalinkaas wax lays ninkan uu iska bixinayo deynta dirham iyo diinaar sarifkooda meeqou joogaabaa la fiirinaa laakiin arrintaa lafteeda waajib miya may waajib maaha waa xobaa la kala gadanaa soo maha haddii hadda daraahimtii iyo danaaniirtii oo qiimaha ay maanta joogaan hadduu yidhaha warniyow aniga iiga hoos mari wax iigu dar sarifka intaas iigu sarif wax dhiba ma laha laa ba'sa bisicri yowmihaa laa ba'sa an ta'khudahaa bisicri yowmi haada waa istixbaab sindi sidaasuu leeyahay iyo culimo badanba nacam laakiin maxaan istixbaab ahayn oo waajib ahna maa lam tafaraqaa u baynakumaa shay markaan aada deyn baxaysidoo danaaniirtii aada daraahim ku bedelaysid waa inaan waxba laga tegin meeqaa igu lahayd intaasoo diinaar meeqa waaye daraahim u bedel waa intaas hoo waa inaadan waxba ka tegin meesha aan lagu kala tegin iyadoo wax laysku leeyahay iyadoo weli wax laysku leeyahay waa inaan lagu kala tegin meeshaas ee waxaa la diidayaa ho intaas sii qaado daraahimtaas sii qaado intaas daraahim ana waa kuu dhiman tahay oo berriyaan keenaa lama ogola ayb xadiidkan marka simaak ibn xarbin can saciid ibni jubayr can ibni cumar marfuucu ka dhigay marfuuc ahaantana waa u daciif sababtuna waxay tahay simaak keliya ayaa sidaan marfuuc ahaanta u wariyey amaa hayru simaak yacnii bal asxaabta ibnu cumar sida naafic iyo saalim iyo raggaa yacni asxaabu ibni cumar oo daawuud ibni abi hindin kulligood xadiidka waxay ku wariyeen mawquufun cala bni cumar isagoo ah marka waxaa iskhilaafay waqfi iyo iyo rafci wاraajixu waqfuhu mawquufnimada ayaana raajixa marka waaye xadiidka marka maxaa laga qaadanayaa fiihi ana dimata alxaadirata kalcayni alxaadirati hadda marka daraahim iyo danaaniir laysku bedelanayo diinaarkii ma yaalla meesha soo maaha waa horaa la isticmaalay yani diina qeybtii danaaniirta matelaysay ma joogto daraahimtii keliya booskii taalla meesha laakiin waxaan leenahay hal cayn oo daraahimta ah waa joogtaa cayntii kale oo danaaniirta ahayd aaway cayntii ma joogta laakiin dimadiyaa joogto leanna caynta maqan dimay kor saaran tahay dimadaasaa caynta matelaysa marka fiihi ana dimata alxaadirata kaalcayni alxaadirati marka meeshaasi shalay aanna aada uga hadalnay oo laa tabiicuu haa'iban binaajizin haa'iban laysa fii dimatin waa tan kusoo fasiray ibnu cabdilbar marka meesha waxaa kaloo laga qaadanayaa iqtidaa'u dahabi min alfida dahab in fida lagu gudi karo walcagsi iyo cagsiga sida xaqiiqadaa hadda beecay u eg tahay baycu maa lam baycu maa lam yuqbad ayay u eg tahay wax aan hadda la qibdoonin oo aan gacanta lagu dhigin in la kala gadanayay u eg tahay laakiin xadiidku wuxuu tusayaa inuu bannaan yahay nahyiga kusoo arooray baycu maa lam yuqbadna waxaa lagu xambaarayaa fi lashyaai alatii yubtagaa bibayciha wa bitasarufi fiiha ribxu shayga u fiirsada yacnii marka ribix laga raadinayo waayo marka la leeyahay baycu maa lam yudman waa noo imaan doonaa shay adiga aadan gacanta kusoo dhigin oo adiga aadan damaanaynin inaad ka ribixda lama ogola laakiin ninkan daraahimta haysto ee danaaniirta lagu leeyahay qasadkiisu beec dhan maba ahanba waa deynbax daraahimtan iyo danaaniirtan ma ka faa'iidaayo isaga ribix meesha maba yaallaba waa deyn iqtidaa iyo deyn gudsasho waa walidaalika haddaad dukaan ka qaadatay lacag soomaali ood sokor iyo bur iyo intaad wax ka amaahatay buugga ku qoranayay sidau u wado maalinkii bisha aakhirkeeda markii la gaaro war meeqaad igu leedahay yacni waxaa lagugu leeyahay toddoba milyan oo shilin soomaali ahayd toddobada milyan dollar ka dhig badan dollarow ka dhige dollarkii aad u tuurtay wax dhiba ma lahan waayo iqtidaa aad ku jirtaa adigu deynaad iska bixinaysaa daraahim danaaniir lagu bedelayo kala waa ayb dadka qaar waxaad arkaysaa marka dhahayo may ma banaana sidaas ma waa haddii mar ay tahay deyn iska gudid sarif lama joogo baabkeed sarif lama joogo sidaasaana yani xoog badan waa jiraan bacda ahlilcilmi sidaas laga sheego laakiin ma xoog badan waayahay qaala baabu akhdi اlwariqi min الdahabi fida in la qaado dahab xaggiisa yani dahab baa laga rabay booskii dahabka fidaa laga qaaday wadahabi dahab in la qaado min alwariqi oo yacni warqad fido bedelkeeda wadikri ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabari bni cumara fiihi xadiidka ibni cumar alfaadiisa dadka soo guuriyey say isugu khilaafeen wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas can simaakin can ibni jubayrin can ibni cumara qaala kuntu abiicu dahaba biاlfidati baan ku gedi jiray walfidata bاdahab faataytu rasuula اllahi sal l slama faahbartuhu bidalika aan u sheegay faqaala idaa baayacta saaxibaka haddaad saaxibkaa wax kala aada gadasho idin dhex marto falaa tufaariqhu ha ka tegin ha faaruqin wa beynaka wa beynahu labsun adio adiga iyo isaga dhexdiisa dheehgal ou ku jiro yacni wax cad ku kala tagoo lacagtii iska wada dhammeeya kii hore unbuu la macnayahay wabihi qaala markaa daraahimida fidan dahab ku gadaayo wuxuu ka wadaa un geeli danaaniirta ugu qiimaysnaa hadda xadiidkan simaak waa marfuuc feeri marka xadiidkani simaakun rafaca alxadiid wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa wakiicun qaala akbaranaa muusa bnu naafic wahuwa abu shihaab alxanaad saduuqun can saciid bni jubayrin anahu kana yakrahu saciid wuxuu nici jiray uu kahan jiray an ya'kuda danaaniira danaaniir inuu qaato min adaraahimi daraahimta xaggeeda wadaraahima inuu qaato min adanaaniiri danaaniir booskeed khilaafku marka waa maxayna muusa bnu naafic waqafa alxadiida calaa saciid ibni jubayr kow hadda yacnii muuse bnu naafic baa wuxuu khilaafay simaak muxuu ku khilaafay xadiidka dhanba wuxuu ka dhigay maqduuc maqduuc maxaa la yidhaahdaa kalaamka taabiciga hadalkii saciid ibnu jubayr uu ka dhigay kow meeshaan haddana wuxuu ka dhigay arrintaasi karaaha inuuba ka qabay saciid aakhirka baabkana waxaa noogu imaan doonto saciid inuunan arrintaa karaahaysan jirin oo laa ba'sa bal inuu dhihi jiray middaas gadaale ayaana xoog badan oo tanka xoog badan wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa mu'amalun qala xadaanaa sufyaanu can abi haashimin wahuwa arumaaniyu alwaasitiyu yaxya bnu dinaar hiqatun can saciid bni jubayrin can ibni cumara anahu ibni cumar kaana laa yaraa ba'san dhib uma arkaynin yacnii fii qabdi daraahimi in la qaato min adanaaniiri danaaniirta booskooda wadanaaniira in la qaato min adaraahimi booskooda marka abu haashim yaxya bnu dinaar alrumaaniyu waqafa alxadiida cala bni cumar waa khilaaf saddexaad simaak nebigu uu kor yeelay muusa bnu naafic maqduucuu ka dhigay abu haashim yaxya bnu dinaarna mawquufun cala bni cumar uu ka dhigay waa ikhtilaaf وبه qال أخبرنا محمد بن بشhار qال xدثنا عبدالرحمن qال xdثna سفyان عن أbي الhudayl عن إbrاhيma marka uu ka baxay khilaafkii iبn cmر xadiidkiisa waxaana u xoog badan xadiidkan mوquuf calى بni cmر iبn cmر ayaa mوquuf uu ku yahay oo sidaasay أصxaabtiisa u wariyeen ayb can ibraahima fii qabdi danaaniiri min adaraahimi booskooda in la qaato annahu kaana yakrahuhaa waa nici jiray idaa kaana min qardin hadday deyn tahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan waa ibnu mahdi qaala xadaanaa sufyaanu waa sufyaan thawri can muusa abi shihaab can saciid bni jubayrin anahu kaana laa yaraa ba'san dhib uma arkaynin wain kaana min qardin amaahba ha ahaatee وبه qال أخبرnا محمد بن بشhار qال xdثnا وkيع qال xdثnا موسى بن نافع عن سعيد بن جuبyر بمثlه kn mxuu sheegaya hadda marka سعيد بن جuبyر أنه kاna laa ykrه kii horena mxuu ahaa أنه kاna ykrhu marka موسى بن نافع marna wuxuu wariyey أنه kana ykrه marna أنه kana laa ykrه riwaayada سفyaanna can muusa waa isla muusa bnu naafici marka sufyaanu thawri riwaayadiisa xoog badan oo riwaayada sufyaanu thawri can muusa can saciid annahu kaana laa yaraa ba'san waay marka tii hore oo yacni moxamed bnu bashaar can wakiic can muusa bni naafic can saciid bni jubayrin annahu kaana yakrahu bay ahayd ya waa is leeyihiin marka wuxuu leeyahay bimilihi qaala abu cabdiraxmaan kadaa wajadtuhu fi hada almowdic meeshaan booskan sidaanan ku arkay buu leeyahay yacnii sanadkii horena annahu kaana yakrahu buu soo yidhi sanadkan meeshaan dambana wuxuu yani sidaan anahu kaana laa yaraa ba'san ayuu ku arkay tanaan xoog badan dabcan qaala baabu akhdi اlwariqi min adahab fidadii in la qaato dahabka booskiisa wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdillaahi bni camaarin qaala akbarana almucaafa can xamaad bni salamata can simaak bni xarbin can saciid bni jubayr can ibni cumara qaala ataytu nabiya sal ly slam faqultu ruwaydaka yani aashaada tartiibtaada as'aluka yani waan ku suaalay ana as'aluka waan ku su-aalay inii abiicu libila geelaan gadaa bilbaqiici baan ku gadaa bidanaaniiri danaaniiraanna ku iibiyaa wa aakudu waxaan qaataa addaraahima daraahim qaala laa ba'sa dhib male an ta'kuda bisicri yowmiha inaad ku qaadato maa lam taftariqaa intaydan kala tegin oo beynakumaa shay-un idinkoo uu dhexdiina wax uu yahay ayb marka wuxuu ka soo hadlay intaas marka uu ku dhameeyey sarifka dahab iyo fida iyo sida la isugu bedelayo lacagtuna waa la mid lacag iyo dahab lacag iyo fido lacag iyo lacag oo maalan dollar iyo yuuro dollar iyo shilin soomaali dollar iyo yeen hadba waxay noqoto lacagahaas kala duwanee kala jinsiga ah marka laysku bedelayo taqaabudku waa shardi marka beriyahan dambe ayo ayaantan dambe marka mucaamalo waxaa jirta suuqa ku badatay oo dhallinyaraha iyo aada ugu badbadatay oo waxaan la yidhaahdo internet forex online forexka waa sarif onlineka online ahaan wax loo kala sarrifayo marka khulaasadiisuna waxaa waxay tahay uun qofka in qolo dalaaleey ah oo kuwaan suuqyada waaweyn ku jiro stock exchangiga ku yacni qolo ku jirto shirkad weyn oo dalaaleey ah ayaa dadkii waxay u furaysaa acoon raqam number sireedna waa siinee kadibna marka qofka waxaa la leeyahay lacag ku shub acownkan haddaad kun ku shubto toban kun aad ku dhaqdhaqaaqaysaa tobankaas kun waa wahmi marka yani lacag badan in la keenay rabaan marka eega haddaad toban kun soo dhigatana boqol kunaa ku dhaqdhaqaaqeen boqol kun haddaad keentan hal milyanaa ku dhaqdhaqaaqaysaan ninku siinaayana male ama waa wahmi ama waa deyn yacnii nin intaas haystoo kale aa lagu aada suuq ku gelaysaa hadhow marka meelahu fiirfiirinaa qofka lacagtii dhacday ama dagan iyo waxbuu soo gadanaa hadhow marka waa sii gadaa lacag baa marka loo soo akoonkiisa loogu soo dira lacagaha marka akoonka lagu soo diraayo ee midka barokarka uu ka furtay wuxuuda hoo iyo hoo ma aha ninka bal ninka uu wax ka gatayna ma yaqaano ninka uu wax ka gatay akoonkiisa ma yaqaano yani labadan qof waxaa la rabay markaad yeen aada iibsanayso oo aada ku gadatay doolarkaadii ugu yaraan in labadiina akoon ama qofkii yacnii idinkoo iska soo horjeedaan hooyo hoo waa la fahmaa akoontu akoonna qabdigu waa iska noqon karaa oo saacaddaas marka ninkan inuu akoonkiisa taagan yahay uu ka fasaxo lacagta adna aad taagan tahay ood ka fasaxdo oo qofkii uu statementiba uu heli karo u haysto waa wax la gara karo waa qabdigu hadba wuxuu ku xiray waa curfiga oo u khuduuca laakiin qofaad ka gadanaysana ma taqaanid akoonkaanina yacni adigii ma dul taagnid kaasna markaas ma dul taagna barokarkaana waxaan ka shaqaynayo waxaa laga yaabaa caawa in la soo geliyo haddayba jirtaba meeshaa marka taqaabudkii waa maqan yahay akoonkii maxalliga ahaana waxay kusoo dhacaysaa laba maalmood oo shaqo yacni two working days laba maalmood oo maalmaha shaqada ah kadib ay akoonkaaga lacagta kusoo dhaceen waxyaabahaas marka waxyaaba ay muuqanayso waa taqaabudka inuu ka maqan yahay qodob labaad wuxuu yahay lacagtan qofka waa ku dhaqdhaqaaqee la leeyahay oo la deyminayo iyada lafteeda barokarka dana ugu jirto danta ugu jirtana waxay tahay in asaga la hoos joogo si oo wax uga hela isagana waxaan marka culimada muslimiintana waxay ku ijmaacsan yihiin kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban haddaad cid wax amaahiso adoo manfaco ka raadinayo amaahdaas waa ribo mas'ale laysku khilaafsan yahay maaha waa qodob labaad marka oo ay ka jiran tahay qodob saddexaadna waxay tahay aklu amwaali nnaasi bilbaatil ayba u eg tahay waayo adiga marka sidii dooliga camal ayaa bir basal laguu gelinaa inaad hal mar kusoo dhacdaa la rabaa boqol kun inaad meeshii maalkaagii inta guryahaagii soo gado aada xag u tarsfeer garaysaa la rabaa boqol kun dadka marka feedbacga ka keeno shirkadaha dadka dalaaleyda noocaas oo kale ah boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxay dhaheen waana la dhacay boqolkiiba tobanna waxay yidhaahdeen waaba wax wax ka jira waxaanay waasay lugsanaayeen waxaa la waayey qof dhahayo waxaan waa nadiif marka adiga boqolka dollar iyo kunka iyo xoogaa waa yar yihiin ninkaani marka wuxuu rabaa lacag tartiib tartiibuu kuusoo gelinaa lacag uu hadhow dalam ou ka siiyo rabaan waana ku dhacday suuqan marar badanay ka dhacday nin intuu dadka lacag ka qaada dhahaayo toban maalmood kadib intaasaad faa'iiday qofka isagoo ordaayo lacag badan haddana ku shubaa meesha nafsulxikaaya culimmadana dabcan waa ka hadleen waxna waa ka qorqoreen marka waxaas mucaamalada noocaas oo kale ah oo forex online-ka la dhaho mucaamalo marka shareecada waafaqsan ma aha waa in laga fogaado laakiin soomaalidaan naqaanaayo waa ordaayeen waxba lagama celi karo ayaan markay ordaano derbiga nin walbaa yacni nin walbaa wuxuu leeyahy anigu aan arko war dadku soo islama taliyaan saa u socoto haddii derbigu ku soo celiyo markaad khasaarto konton kun aada khasaarto talada markaas maxay anface maxayse tarin waana dad uun iska rabo si fudud see wax loogu helaa unbaa keenaysa marka shaqooyinkii hadda iska dhaafayaan geedkaasay kor taagan yihiin nimankan barokarada aana da niman qatar ah waa in dalal dhanay xaalufiyeen hadig may ku daahayaan de maleesiya iyo waa ogeydeen say u galeen waxaan marka dadka inay wax ka fahmaan oo isdejiyaana fiican qaala baabu ziyaadati fi lwasni kordhinta iyo ziyaadada fi lwasni miisaanka lagu kordhiyo wax oo qofka marka aad wax u miisaamaysid inaad xoogaa suubis ugu dartood u badiso wabihi qaala aqbaranaa moxamed bn cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun can shucbata qaala aqbaranii muxaaribu bnu dihaarin can jaabirin qaala lama qadima anabiyu sala allahu calayhi wasalam almadiinata nebigu markuu madiino soo galay dacaa bimiisaanin miisaan buu u yeedhay fawasana lii waa ii miisaamay wasaadanii waan ii badiyey meeshaa marka waxaa laga qaadanaa wax aada wax ku gadanayso yacnii oo aada wax ku gudanaysid miisaan haddii ay yihiin inaad raajix ka dhigtood xoogaa aada suubis iyo aagelisid waana maxalu tarjama markaa nebigu qof buu wax ka gatay de waxaasi shay ribowi ah dabcan inaynan ahayn aad dhici karto badar iyo maalan shaciir iyo ama waxbuu ka gatay ama dhar dharkii markuu qaatay qiimihii baa marka wuxuu noqday wax la miisaamayo ila waagii hore lacagahan warqadda ama jiri jirin soo maha qofkan wuxuu gadanaa io beega u leeyahay intaasuu galeeyaan kaaga gatay dharkan galeydii baa marka la beega xoogaa suubis in lagu daro dhib ma laha marka taas waa waxa xadiidka uu tilmaamayo wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu mansuur moxamed bn cabdillahi bni yaziid can sufyaana can miscarin can muxaarib bni dihaarin can jaabirin qaala qadaanii rasuulu llahi sal l slam nebigaa ii xukumay waa ii amray wasaadanii waana ii kordhiyey qaala baabu rujxaani fi lwasni miisaanka in la raajixo wabihi qaala aqbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdiraxmaan can sufyaana can simaakin can suweyd bni qays qaala wuxuu yihi jalabtu ana wa makhrafatu aniga iyo makhrafa alcabdiy ayaa waxaan soo aan keennay bazan dhar ayaan waxaan ka keennay min hajara hajar ayaan dhar ka keennay fa ataanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa noo yimid wanaxnu biminan annagoo mina joogno wawasaanunna nin wax miisaamayo oo miisaan haystana uu joogo yazinu biljri oo ujro ku qaato waxa uu miisaamayo fashtaraa minaa nebigu wuxuu naga gatay sirwaal saraawiilan saraawiil ayuu naga gatay faqaala lilwasaani midkii miisaamayo wuxuu ku yidhi zin u miisaan wa arjix waxna ugu daro raajixi oo suubi suubis ku dar marka laba mas'alaa laga qaadanayaayo waxay tahay qofka inuu miisaankiisa ku shaqayso karo miisaana meel u yaallo dadku wax u miisaamayaan ninka u miisaamaba waxuu ka qaadanaa ujro miisaan waa lagu shaqaysan karaa marka yacnii miisaankii baa'iciina ma haysto mushtarigiina miisaan ma haysto nin saddexaadaa haysto waa kiraysanaa wixiisa waa bannaan tahay waxaa la mida qasaamka ninka xoolaha dadka dhulka u kala qaybinayo kale maalan dhulkiibuu kala googooynaa ninba cabirkiisiibuu siinayaa qasaam aan la yidhaha qasaamkaasi marka qasaamkaasi marka lacaguu ku qaadanaya marka ujrada oo wax ku qaadanayo ama wax ku qaybinayo shaqadiisa taas marka iyadu waa qodob yaa laga rabaa marka ujradaasna ujradaas yacni yaa lagu leeyahay laba xaalad wahay haddii waxa la miisaamayo ay yihiin adiga waxa aada wax ku gadanayso maalan adiga waxaad wadataa galley ama dahab gobol dahabaa wadataa alaabaad ninkii ka qaadatay adiga dahabkaagaa la rabaa marka in la miisaamo waxaa ku heshiiseen shan garaam oo dahaba shantii garaam miisaanay u baahan tahay maadaama adiga hamankaagii iyo qiimahaagii la miisaamayo ujratu lwasaani calayka adaa lagaa rabaa adigii marka waxaad wadataa waxaan la miisaamaynin baa'ica badeecada ou haystaa miisaan u baahan baa'ica laga rabaa marka ujratulwasaan hadba marka ninkii wixiisa la miisaamayo ayaa laga rabaa ujrada ninka wax miisaamayo ayb mas'alada kalena waxay tahay haddii haman wax lagu gadanayo ou noqdo shay la miisaamayo xoogaa marka raajix in laga dhigo oo dhanka qofka kale waxyar loo badiyo miisaanka marka raajixi oo yacni waa iska macruufay ila tahay waa la garan karaa oo wax yar marka oo dheeri ah ku dar waayo wbihi qaala akbaranaa mxamed bn اlmuhanى wmxamed bn bashaari can muxamedi wmxamed bn jacfar gundar qaala xadaanaa shucbaة can simaak bni xarbin qaala samictu abaa safwaana ayaan maqlay qaala wuxuu yihi bictu min rasuuli اllahi sal l slam nebigan waxaan ka gaday buu yihi rijla saraawiila saraawiil markaa yanii qeyb ka mida qeyb saraawiilaan ka iibiye yani hadda lug waxaa loo jeedaa yacnii qeyb macnaa laga wadaa soomaaliga laftiisa marka intaas waa lug intaanna waa lug intaanna waa lug sooma dhahan marka waxaa lakala qayqaybinaya qabla qabla alhijrati hijrada ka hor faarjaxa lii wixii uu wax iiga gadanayay markuu miisaanka saaray waa ii suubiyeyo waa ii rajaxay ayb xadiidkan marka shucba xadiidka wuxuu ka dhigay min musnadi abi safwaan ayuu ka dhigay waaya hayruhuna wuxuu ka dhigayaa musnad ibni cumar sufyaan wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim can ilmulaa'iy almulaa'iyi waa abu nucaym alfadl bnu dukayn can sufyaana xaa waakbaranaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qala akbaranaa abu nucaym can sufyaana wa thawri can xandalata can taawuusin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal l slam almikyaalu beego calaa mikyaali ahli lmadiinati aaladda wax lagu beegaayo baagii reer madiina waa waalwasnu miisaankuna calaa wasni ahli makata waa yacnii sharcigu hadduu miisaan sheegana reer maka wasnigooda la raaca haddii sharcigu ou beeg sheego uu yihaha qofkaas waxaa laga rabaa koombo mud ayaa laga rabaa muddu ahlilmadiina aa lagu gudanaa macnaha ma laga wado dadka ayaga dhexdooda mudka reer madiina waxa ku kala gataan saas qasab ma aha koombadii la doono waxaa ku kala gadan karaan ayb wallafdu liisxaaqa lafdigana marka isxaaq ayaa iska leh yani waxaan ujeedaa cafwan xadiidka shucbe iyo sufyaan waxay iska khilaafsan yihiin sufyaan isaga wuxuu ka dhigay can suweyd bni qays shucbana wuxuu ka dhigay can abi safwaan waalqowlu qowlu sufyaan liannahu kaana axfada minhu isagaa ka xifdi badnaa siduu shucba laftiisaba ou qirtay ama ou qiray ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih